si loo horumariyo haweenka la imaanaya hal-abuurka ganacsiga ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Hirshabelle Maxamed Yuusuf Colow waxa uu sheegay inay maalgelin ballaaran u samayn doonaan haweenka leh ganacsiyada yaryar. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Maamulka Hirshabelle ayaa hoosta ka xariiqay inay wasaaradda wado tirakoob lagu sameynayo ganacsatada isla markaana ay diyaar u yihiin garab istaagga haweenka leh hal-abuurka ganacsi.
runtii wasaaradda ganacsiga iyo haweenka ganacsigooda waxaa uga qorsheysan ganacsatada haweenka ah ee hal abuurka ganacsi la yimaada in ugu horeyn wasaaraddu ay ku dhiirigeliso haweenkaas sidii ay horumari lahaayeen hal abuurkooda ganacsi sidoo kalena waxaan u sameynaa tababaro aada u sareeya oo arrintaasi quseeya runtii ganacsatadaasna aadaan u dhiirigelinaa inta badan ganacsatadaasi hal abuurka u yimaada ama la yimaada hal abuurka ganacsi wasaaradda ganacsiga inta badan waxay doorkooda ay tahay in indhaha ay ku hayso hal abuurkaas ganacsi islamarkaana ay ku dhiirigeliso haweenka ganacsatada ah maadaama aada og tahay haweenka soomaaliyeed intii dowladda burburkeeda uu kasoo wareegtay oo ilaa iyo soddon iyo afar sano ay tahay waxaa qoys walba lafdhawar u ah waa haweenka gaar ahaan hooyooyinka oo inta badan sameeyey dadaalo aada u muhiim ah islamarkaana badbaadiyey nolosha qoysas aada u fara badan iyagoo ganacsiyo kala duwan qabtay islamarkaana ku dadaalay sidii ay u horumarin lahaayeen guryahooda iyo naftooda iyo ganacsigooda intaba saa hore kugu sheegana wasaaradda inta badan ganacsatadana waxaa jirta in qaarkood aan u sameyno maalgelin sida ganacsiga yar waxaana markaas aan ku dhiirigelinaa in maalgelinta ay ka faa'iideystaan magaalada beledweyne waxaa mar dhow kasoo idlaaday diiwaangelinta ganacsatadaas sidoo kale magaalada jowhar iyana waa kasoo idlaaday marka ganacsatada yaryar oo waxaa jirta u baahan maalgelin marka ganacsatadaas iyaguna insha allah waxaan u raadin doonaa sidii loo maalgelin lahaa haddii allah awoodda leh uu karaal noqdo